إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد baabun haadaa kanu baabun waa baab fii sidqi runtuu baab yahay baabkii afraad ayaan soo gaarnay kitaabkii riyaadu saalixiin qaala allaahu ilaahi wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyey yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno ittaqu llaaha allah ka baqa wa kuunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega kuwa la jira wa kuunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega la jirkooda ahaadoo micigooda ahaada aayaddan waxa weeyaan waa aayaadkii ku soo degay saddexdii saxaabi ee ka gadaal maray qaswadii tabuug aayadihii kusoo degay ka mid aheed oo ilaahi weynaa saddexdii saxaabi saxaabadii saddexdii saxaabi oo ka gadaal martay jihaadkaas oo tabuug ayay ku soo degtay waxaana ilaahay nooga warramay saddexdaas saxaabi waxa weeyaan inay saadiqiin ahaayeen ilaahayna sidqigaas ayuu ku badbaadiyey oo ilaahay ugu naxariisay farajna ugu furay marka ilaahay wuxuu leeyahay saadiqiinta la jira si ilaahay faraj idinkugu furo ilaahay idinkugu naxariisto ilaahay idinkugu naxariisto sidqiga waxa weyan hadalka inuu sida waaqica waafaqo sidqiga waxaa la yidhaahdaa hadalka aad sheegaydo sida xaqiiqada inuu waafaqsan yahay beentuna waa bilcagsi sida dhabta ahoo jirta ina hadalkaa waafaqsanayn wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasaadiqiina ragga runta sheega iyo wasaadiqaati gabdhaha runta sheega ilahay wuxuu ka warramayey dadka mu'miniinta sifaadooda oo ilaahay waxa weeyaan uu dembi dhaafka iyo ajarka u diyaariyey dembi dhaafka iyo ajarka weyn dadka u diyaariyey waxaa ka mid a wasaadiqiin ragga runta sheega iyo wasaadiqaati gabdhaha runta sheega wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi falow sadaquu llah hadday ilaahay u run sheegi lahaayeen la kaana sidqigaasa khayran lahum u qayr badnaa laha taasna waxay ka hadlayday ilaahay weyne subxaana wa tacala wuu ka soo warramay waxa weeyaan wayaquulu ladiina aamanuu lowlaa nuzilat suura dadkii muminiinta waxay leeyihin maa suurad la soo dejiyo faidaa unzilat suurat muxkamat wadukira fiiha alqitaal rayta aladiina fii quluubihim maradun yanduruuna ilayka nadara almaqshiya calayhi min almowti faawlaa lahum daacatu waqowlu macruuf faidaa cazama alamru falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum ilahay weyne subxana wa tacala wuxu le markii suurad la soo dejiyo oo qitaal lagu sheego jihaad lagu waajibiyo suuraddaas dhexdeeda waxaad arkaydaa dadka quluubta ka jira inay munaafiqiinta waxa weeyaan ayadood moodo kusoo fiirinaya sidii qof dhimanaya oo melaggiisii u jeeda oo kale iyagoo kuu soo fiirinaya marka waxay leeyihin nabigoo waa ku addeecaynaa saasay leeyihiin ilaahay weyne subxaana wa tacala wuxuu le daacadiinna waa la yaqaana waa un afka laakiin arrintu waa waa maxe hadday ilaahay u run sheegi lahaayeen oo marka ilaahay weynaa jihaadka ku waajibay ay siduu yahay u qaada lahaayeen oo iltizaami lahaayeen oo go-aansan lahayn amarka alle inay fuliyaan go-aansigaas ayaa u qayr badnaa lahaa wamalaxaadiia xadiia falawalu kan ugu horeeya marwiyin waxaa laga wariya can ibni mascuudin abu cabdiraxmaan cabdilaahi ibni mascuud alhudali radia allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina sidqa runtu yahdii qofka waxay ku hanuunidaa ila albiri samafalka biriga waa camalka saalixa ah khaaliska ah ee madmuum oo dhan ka maran biriga waa ismun jaamicin lilkhayri kullihi waxa weeyaan waa isim jaamica oo kulminaaya wanaagga oo dhan alismu aljaamic likulli maa yuxibu allah wayardaa min alaqwaali waalacmaali aldaahirati walbaatina waa isim jaamica ee kulminaya waxa weeyaan wax kastoo alla raalli ka yahay ee qowl ah ee ficil ah ee daahir ah ee qarsoon waxa qalbiga ku jiro alla raalliga ka yahay waxaa muuqda alla raalliga ka yahay ficilka alla raalliga ka yahay qowlka alla raalliga ka yahay waa daacaadka alle loogu dhawaada dhammaantood marka laysku daraa la yhahdaa biri marka ina sidqa runtu yahdi waxay qofka ku hanuunin ila albiri sanfalka acmaasha saalixada iyo wax alla raalli ka yahay qofka ku hanuunin wa ina albira daacaadkana yahdi waxay qofka ku hanuunin ila aljannati jannada marka qofka markuu saadiq noqdo daacaadka alla u fududaan markuu daacaadka alle u fududaana jannada alluu tegay waina rajula qofka layasduqu waa run sheegahu runtuu ku dadaala oo beentu iska ilaalina xataa yuktaba intii looga qoro cindallaahi alagtiisa sidiiqan run badani sidiiquna waa derajada nabiyaalka ku xigta ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiin dadka ilaahay u nimceeyey oo salaad kasta markaan tukayna aan ilaahay weydiisano inuu waxa weyan dariiqooda nagu rido ancamta calayhim hayr lmaqduubi aan leenahay waxa weeyaan waxa ugu horreeya waa nabiyaalka waxaa ku xiga sidiiqiinta shuhadada ku xiga saalixiinta ku xiga afartaas weeye derajada nabiyaal ku xigta waa sidiiqiinta qofka marka hadduu juhdi ku bixiyo oo inuu carabkiisa ka ilaaliyo kelima been ah siduu u socdo u socdo u socdo marka dambe alla agtiisa sidiiq a loo qoraya laakiin wax iska fudud maaha waa inaad kasbato shaqaysato ood awooddaada iskugu geydo kelmad beenu insa carabkaa ka soo bixin taas ayaa la rabaa markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam waina rajula qofku yahdii wain alkadiba dheh wain alkadiba qofku yah wain alkadiba beenta dheh yahdii waxay qofka ku hanuunidaa ila alfujuuri faajirnimada faajirnimadan waa acmaasha sii-adaho dhan qofka hadduu been sheego beenta joojideedu beentaasu waxay ku u gudbinaydaa wax kasta tuugnimo khiyaano waxa weeyaan saqajaannimoo dhan iyo macaasidoo dhan ay marka dambe u gudbinaydaa ilaa nifaaq ay u gudbido marka dambe wain alkadiba beentu yahdi qofka wuxuu ku hanuuniy ila alfujuuri daacada ilaahay oo laga baxo wain alfujuura daacada alloo laga baxaana yahdi qofka wuxuu ku hanuuniy ila naari naarta qofka hadduu carabkiisa sii daayo waxa weeyaan marka dambe khalaas siduu u wado u wado u wado u wado u wado waxa weeye marka dambe wuxuu gaarayaa kadaab inuu noqdo nabigu wuxuu yidhi waina rajula qofka layakdibu beenuu sheegaya been kaluu sheegaya iska ilaali ma carabkiiuu sii daynaya ma xisaabtamayo xataa yugtaba ilaa looga qoro cinda allahi alagtiisa kadaab ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafa ilaahayna qofka gaalnimada badan beenaalaha ilahay ma hanuuniyo muttafaqun caleyh marka meel xun ayuu gaaraya ciyaadan bilah qof kastoo muumina naftiisa waa inuu ku la xisaabtamo kelimaadka beenta inuu carabkiisa ka ilaaliyo alxadiiu thaani xadiidka labeeya marwiyin waxaa laga wariyey can abi muxamed alxasan ibn cali bn abi can abi muxamed alxasan ibn cali bn abi aalib radia allahu canhuma waxa weeyaan xasan ibn abi xasan ibn cali bn abi aalib waa faatima binti rasuulillahi wiilkeedii weeye faatima binti rasuulillaahi wiilkeedii weeye radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka soo xifdiyey min rasuulillahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam dac ka tag maa yaribuka wixii ku sheeki geliyey marka xasan ibn cali ibn abi aalib kunyadiisana abu muxamed ayaa la yidhaahdaa hiyadiisa abu maxamed ayaa la yidhaahdaa nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam aad u jecla haddee gabadhiisiina way dhashay gabadhiisii waa ay dhashay weliba wuxuu leeyahay wasfi aad u qaali ah oo qiimo badan uu leeyahay nabigeenna suuban sala allahu alay slm ayaa yidhi ina bni hada sayidun walacala allah an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiina wiilkaygan oo xasan ah waa sayid waxaana dhici karta allah subxaanahu wa tacaala inuu ku hagaajiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid a sidii ayay noqotay ilaahay fadligiis markii aabbihiis uu dhintay waxa weeyaan oo khilaafadii madax lala galay beecada oo markaasna reer ciraaq iyo waxa weyan ijaaz xijaaz ayaa markaas la socda oo calina la socday marka reer shaamna way ka soo horjeedaanoo mucaawiye raggiisii markaasuu ilaahay fadligiis dhowr bilood kadib lix bilood kadib waxa weeyaan wuu ka tanaasulay khilaafadii iyo waxa weyan mas-uuliyaddii muslimiinta wuxuu ku wareejiyey waxa weeyaan mucaawiya ibn abi sufyaan caamuljamaaca la yidhahda sidaas ayaa muslimiintu ku midoobeen caamuljamaaca ayaa la yidhahda sidaas ayay muslimiintu ku midoobeen kadibna afartan iyo sagaal markay ahaydna wuu dhintay wuu dhintay ilaa aduu khilaafadana ku jira markuu dhintay baqiic ayaa lagu aasay sacd ibn abi waqaas ayaa ku tukaday ilaahay raadiha ka noqdo marka can abi maxamed waxaa la weriy alxasan ibn cali bn abi aalib radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuulillahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama dac ka tag maa yaribuka wixii ku shaki geliye wixii xalaalnimadooda iyo xaaraamnimadooda aad ku shakido ka dhaqaaji haba samaynba qofka muuminka waa sidaas wadadiisa ilaa maa shay ka aad laa yaribuka aadan ku shakisnayn waddada aad hubto inay xalaal tahay oodan ku shakisnayn taas aad taas aad maxaa yeele fa ina sidqa runtu dumaaniinatun waa xasil walkadibu beentuna riibatun waa shaki beenta iyo waxa lagu yaqaana shaki iyo qalbigoon ku degin dumaaniino weeye runtuna rawahu timidiya weriy waqaala xadiidun xasanu saxiix waqad saxaxahu lalbaniyu fii saxiixi jaamic saqiir qowluhu nabiga hadalkiisa uu yidhi yariibuka bifatxi lya ya-da la kordhiga waa la aqriyey wa damiha in la godo yuriibuka la yidhahna waa la aqriyey wa macnaahu macnaheeda waxa weeye yidhi imaamu nawowi raximahullah utruka tag maa tashuku waxaad ku shakido fii xilli xalaalnimadiisa wacdil u leexo ilaa maa laa tashuku fiihi waxaadan ku shakayn alxadiiu thalith marwiin waxaa la weriy can abi sufyaan sakhri ibnu xarbi radia allaahu canhu abi sufyaan waxa la yhahda sakhr ibnu xarbi ibnu umaya ibnu cabdishamsi ibnu cabdimanaaf alqurashi alumawi almaki radia allahu canhu caamulfiil sanadii maroodiga abraha uu ku weerari jiray kacbada toban sano ayuu jiray markaas isagoo toban sano jira ayuu waxa weeyaan ayaa caamulfiil u dhacay wuxuu islaamay leylat lfatxi maalintii maka la furtay habeenkii ka horreeyey ayuu islaamay min almu'allafati quluubuhum ayuu ka mid ahaa islaamkiisu waa wanaagsanaa aad u wanaagsanaaday waxa weyn xunayn ayuu nabiga kala qayb galay nabigu qaniimadii xunayn laga helay boqol halaad uu ka siiyey iyo afartan uuqiyo lacag ah wiilkiisii yasiid ahaa iyo wiilkiisi mucaawiye ahaana min boqol ayuu iyagana siiyey markaasuu markaasuunta aad nabiga deeqdiisa ugula yaabay uu yidhi wallaahi innaka la kariimun fidaaka abi wa ummi walla inaad deeqsi tahay hooyada iyo aabbahay ayaan kaa jecloon kugu furtaa walaqad xaarabtuka fa nicma almuxaarabu kunta waan kula dagaalamay qof lala dagaalama adaa u qiimo badnaa walaqad saalamtuka waan kula heshiiyo hadda waan islaamay fa nicma almusaalamu anta qof lala heshiiyo adaa u wanaag badnaa fajazaaka allahu khayra daa'if ayuu kadib ka qayb galay dagaalkii il ayaa looga riday maalinkaas ishii kalena yowma yarmuug ayaa laga riday nabiga sala allahu calay waslm wuxuu waali uga dhigay najraan nabigu waa dhintay sala allahu alay slm isagoo najraan ku sugan xadiidkii dheeraa ee hiraqle saxaabiga wariyo weeye bukhaari iyo muslim ay soo saareen weeye marka saxaabi oo qiimo badan ayuu noqday oo haddee nin nabadoonha wuu ahaa magaalada madiine ayuu ku dhintay soddon iyo labo ama soddon iyo kow hijrada markay ahayd isagoo siddeetan iyo siddeed sana jira ka aduu cumaan ibn cafaanana ku tukaday janaasada can abi sufyaan ayaa laga wariyay sakr ibnu xarbi radia allahu canhu fii xadiiihi xadiidkiisii adawiili ee dheeraa fii qisati hiraqla boqorkii oo hiraqla waa boqorka reer ruum boqorkii oo reer yurub wakhtigaas dowladdii roomaanka ee waxa weeyaan wakhtigaas boqorkeedii ayaa qaysar la dhihi jiray boqor kastaoo haysta qaysara waxa la dhihi jiray qaysar nimanka ruumaanka boqor kasta oo reer faris haystana kis waxaa la dhihi jiray boqorkii waxaa la dhihi jiray hiraqle la dhihi jiray boqor kasta oo reer ruum haysta wakhtigaas boqor kasta oo haysta reer farisna qaysara la dhihi jiray labadaas magacay kala lahaayeen boqor kasta oo haysta xabashadana boqor kasta oo xabashada haystana asna waxaa la dhihi jiray allahu lmustacaan asna magac kaluu lahaa hadda waa waa iska halmaamay marka hiraqle marka waa saas hiraqle magac oo calama ma ahanoo qof gooniyuhu leeyahay boqoradoodao dhan ayaa la dhihi jiray najaashi aa la dhihi jiray boqorka xabashadana haddaan xasuustay boqor kasta oo xabashadana najaashi aa la dhihi jiray marka fii qisati hiraqle hiraqle qisadiisii qaala wuxuu ku wuxuu yidhi hiraqla famaada ya'murukum muxuu idin amraa yacni wuxuu la jeedaa annabiya nabiga sala allahu alay waslam ogaada marka abu sufyaan su-aashaas uu weydiinayo gaalkii oo ruum haysto boqorkii hiraqla abu sufyaan markaas muslim maahay wa maca daalika kelimad beena ma sheegin maantaas sidii nabigu uu dadka diinta ugu yeeray sidii u sheegay wuxuu yidhi muxamedka dhexdiinna ka soo baxay muxuu idinkuminin amrayo idinkugu yeeraya qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu leeyahy ucbudullah allah caabudo waxdaw keligiis xaalu yahay laa tushrikuu bihi shay-an ilahay wax la wadaajinina waxba ilaahay qof kale hagu darinina watrukuu ka taga maa yaquulu aaba'ukum aabbayaalkiin waxay leeyihiin wixii aabbayaalkiin ku sugnaayeen oo jaahiliyadda ahaa ka taga ee diintan alle soo raaca waya'murunaa wuxuuna amraa bisalaati salaad wasidqi run walcafaafi dhowrsanaanoo zinada iyo qurunka laga dhowrsanaado wasilati qaraaba xidhiiri towxiidka iyo qaraaba xidhiirinta runta ay dhowrsanaanta nabigu dadka ugu yeeri jiray sala allahu calayi wasalam qof kastoo daaci ah waxaa la rabaa inuu ka dhaqan dhigto qof kastoo muslimana waxaa laga rabaa inuu ka dhaqan dhigto salaada runta dhowrsanaanta qaraaba xidhiirinta qof kastoo daaciya oo dadka diinta ugu yeera towxiidka siduu ugu yeerayo waa inuu salaada runta dhowrsanaanta iyo qaraaba xidhiirinta ugu yeero marka runtu waa diinkii nabigu dadka ugu yeeray muttafaqun caleyh alxadiiu raabic xadiiskana baabkan waxaa loogu soo arooriy waa sidqigaas inuu nabigu diintu dadka ugu yeeray ay tahay alxadiiu raabic xadiiska afraya marwiin waxaa la weri can abi haabit waqiila abi saciida la waqiila abi lwaliidna waa la yihahdaa magaciisa waxa la dhihi jiray sahl ibnu xunayf sahl ibnu xunayf kunyagiisa ayaa aad layskugu qilkhilaafaa laakiin magaciisa waxaa la dhihi jiray sahl ibnu xunayf wa huwa badriyun waa badri raggii beder ka qayb galay weeye sahl ibnu xunayf kuufuu ku dhintay markay hijriyadu ahayd soddon iyo sideed cali bn abi aalib ayaa ku tukado lix takbiirood uu ku tukaday markii la wey lix takbiirood uu takbiirsaday markuu ku tukanaya janaasada markaasaa la see lix uga dhigta markaasuu innahu badriyu waa badri ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man sa'ala allah qofka ilaahay weydiista tacalaa sarreeya ashahaadata shahaado oo yidha ilaahayo shahaado igu risaaq oo macnaha diintaada anoo u dagaalama in la ii dilo ilahay igu risaaq bisidqin runna ku weydiisto qalbi khaalisa ku weydiisto qalbigiisa ay ka go-ontaa allow yaa ku siiya iyadoo qalbiga uga jirto qofkii ilaahay ka tuuga ballaqahu llaahu qofka allaas qofkaas alle wuxuu gaarsiiyaa manaasila shuhadaa'i shuhadada darajooyinkooda wa in maata haba ku dhinto calaa firaashi gogoshiisa hadduu xataa gurigiis iskaga dhinto ilaahay weyna darajada shuhadaduu gaarsiiyaa marka qalbiga sidqiga qalbiga ka soo go-ay qiimaha uu ilahay agtiisa ka leeyahay kutusayda rawahu muslim aa wariyey laakiin arabka haddaad ka tidhi ilahu shahiid iga dhig adoon qalbigaaga ka jeclayn wax qiima ilahay agtiisa kama laha الحديث الخامس laga wariyay xadiiska شhan ee can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalam hazaa nebiyu nebiyaa duulay nabigaasoo min alambiyaai nabiyada ka mida salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisa iyo wasalaamuhu ilahay nabadgelyadiisu caleyhi nabiyaalka korkooda ha ahaato faqaala nabigu wuxuu ku yidhi liqowmihi tolkiis laa yatbacnii yuusan isoo raacin rajulu nin ninkaasoo mala ka milkiyey budca mra'atin islaan meherkeed nin islaan nikaaxsaday budciga farjigana waa la yidhaahdaa nikaaxana waa la yidhaahdaa marka nin islaam nikaaxsaday farjiga iyo nikaax iyo jimaaca saddexda baa lagu idlaaqaa nin islaam nikaaxsaday oo ay u xalaal noqotay wa huwa isaguna yuriidu doonaya an yabniya bihaa inuu dhisto walamaa yabni bihaa welina aan dhisan ninkaas wuu soo raacay sababta u diida waa maxay ninkaas qalbigiisu waxa weeyaan jihaadka khaalis uma noqon karo meel kaluu qalbigiisa ka fakaraya qalbigiisa meel kalu fakeraya inuu soo laabto qoyskaas mar dhiso ayaa qalbigiisa ku jirta marka qof oo iswada dhiibi kara ma aha taas marka qalbiga qiimaha uu ku fadhiyo kutusaya wuxuu yidhi walaa axadun qofna yuu isoo raacin qofkaasuu banaa dhisay buyuutan guryo guryahaasoo lam yarfac uusan kor yeelin suquufa sanqaafyaley ninta gurigii dhiso qaybta hore u dhammaatay qaybtii hoose weli aan dad saarin yuusan isoo raacin sababtoo ah muxuu u diidayaa ninkaas qalbigiisu meel kalu ka fakaraa mar gurigaas inta dado haddaad degi laheed ayuu is leeyahy marka qalbi wada khaalis ah oo waxa weeyaan toos isku wada dhiibay laga heli maayo walaa axadu qofna yuusan isoo raacin ishtaraa gatay hanaman ari ow amas ari riman gatay ow khalifaatin ama geel riman gartay geel dhalaya nin gatay wa huwa isaguna yantadiru sugaya owlaadda carruurteeda oo inay u dhalaan sugayaan yuusan isoo raacin sababtoo asna qalbi oo waxa weeyaan casiimo wada go-an inuu macnaha jihaadkaas lagu dilo laga wada heli maayo oo raja waxay kala jirta qalbigiisu isleeyahay geelaas hadduu mar dhali lahaad maali laheed faqasa nabigaas waa duulay fadana wuxuu ku dhawaaday min alqaryati tuuladii uu ku duulayay salaata alcasri waqtiga salaata casirka ow qariiban ama waqti ku dhow min daalika waqtigaas marka wuxuu ka welwalo ka cabsaday dagaalkoo socda in qoraxdu ku dhacdo hadday qoraxdii dhacdo ciidankii gaaladii waa kaa diyaargaroobayaan wax badanay isbedelaya wixii juhdi aad maanta samayday berri haddana waa meeshii kasoo bilow waxa weeyaan qoraxdii lama hadlin ee ilahay ula hadlin maxaa yaele qoraxdu ayadu waa addoon amar ilahay ku socota fa qaala wuxuu ku yidhi lishamsi qoraxdii innaki adiga qorax yahay ma'muuratun mid la amraa tahay wa ana anigana ma'muurun mid la amraa tahay macnaha ayadii wuu la hadlay laakiin ayada ma weydiisan inay istaagto maxaa yaele ayadu ma istaagi karto addoon alla weeye allaahumma allow ixbishaa celi qoraxda calaynaa korkeenna noo celi saasuu ilahay weydiistay allow qoraxda noo celi dadka iimaan kale ilaahay waxay weydiisanayaan lama weynaato waxaas weyn miyaad ilaahay weydiisay waxaas miya alla kaa yeelaayo qof isleh waxba qiimaa weyn ma leh wax kasta oo weyn alla la weydiistaa mar haddaad muumin dhaba tahay marka qofku siduu ilahay ugu kalsoon yuhu u gooyaa wax uu weydiisanayo fa xubisad waa loo celiyey waa halka nabi oo la sheegay in loo celiyey qofna qoraxda loo celiyey cajiib ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa xataa fatax allahu ilaa ilaahay u furay calayhi nabigaas ilaah magaaladii furtay qoraxda halkii taagneed kadibay iska socotay fa jamaca nabigii waa isku keenay alqanaaima qaniimooyinkii nabiyaalkii horeeto oo nabigeenna ka horreeyey sala allahu alay wasalam labay ahaayeen kuwa aan jihaadba la amrin iyo kuwa la amray laakiin aysan xalaal u ahayn qaniimadu wax qaniimo loo xalaalaya nabigeenna ugu horreyey sala allahu alay wasalam nabiyaalka hore markay jihaadaan qaniimada waa laisku keeni jiray haddii alla aqbalo dabaa inta soo degay dabkaas cuni jiray fa jamaca nabigu waa isku keenay alqanaaima qaniimooyinkii fa jaaad way timid yacni annaara dabkii ula jeeda dabkii oo cuni jirtay qaniimada waa timid litaakulahaa siday u cunto falam tacamhaa ma aysan cunin oo naarti waa ka joogsatay waxay tusayda marka in qalad jiro fa qaala markaasuu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi nabigaasu fa qaala nabigaasu wuxuu yidhi inna fiikum dhexdiinna waxaa ku sugan guluulan qiyaana ku jirta wuxuu yidhi qiyaana idinku dhex jirta waxa naartaanu ay u cuni diiday oo waxa weeyaan naartii soo degtay ay cuni diiday khiyaana idinku dhex jirta sidaasuu yidhi ka waa cajiib weeyaan waay waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacala siduu u xasuusiyey suyuudi marka kitaabkiisa tawshiixa ayuu ku sheegay wuxuu yidhi nabigaas ilahay qoraxda u joojiyey waa yuushac ibnu nuun sidaas ayuu yidhi suyuudi ayaa ku sheegay kitaabkiisa laha tawshiixa markaasuu yidhi ina fiikum ghuluulan khiyaana idin ku jirta falyubaayicni marka see lagu soo saara khiyaanadii wuxuu yidhi qabiil qabiil u kala baxa qabiil walba nin ka mid ah oo nabadoonka macna camal oo kale beecaha la galo ina fiikum quluuna qiyaana ayna ku jirtee falyubaayicni beecahay la galo min kulli qabiilatin qabiilo kastaba rajulu nin falaziqat waxaa ku dhegtay yadu rajulin nin gacantiis biyadihi nabiga gacantiisii faqaala nabigu wuxuu yidhi fiikum lquluul qabiilkiinay ku jirtaa khiyaanadu faltubaayicnii baycaha ila gasho qabiilatu qabiiladaadu mid mid baycada ila gala marka qabiilaaika kaleeto fasaxatiin falaiqad waxaa ku dhegtay yadu rajulayni laba nin gacantood aw alaatin ama saddex nin gacantood biyadihi nabiga gacantiisii faqaala nabigu wuxuu yidhi fiikum saddexdiinnaan ama labadiinnaan ayaa alquluulu khiyaanadu ku jirtaa fa jaa-uu waxay keeneen birasi mil birasin madax ayay keeneen madaxaasoo mili rasi baqari baqaratin neef lo-a madaxiis oo kale aad moodo oo mina dahabi dahab ah neef lo-a madaxiis madax la eg oo dahaba ay inta arkeen ilaa xadeen kaasay keeneen fawadacahaa wuxuu dhex dhigay fawadacahaa wuxuu dhigay haniimadii wuu dhigay oo macnaha sadaqadii ku daray fawadacahaa qaniimadaas uu ka soo qaaday ayuu dhigay sadaqadii dhexdeeda fa jaaءat inaaru dabkiyaa yimid faakaladhaa way cuntay falam taxila xalaal uma noqon alqanaa'imu qaniimooyinku liaxadin qof qofkaasoo qablana naga horreeyey uu yidhi nabigeena sala allahu caleyh wasalam uma axala allahu lanaa allaa noo xalaaleeyey alqanaa'ima qaniimooyinka lama raa markuu arkay dacfana tabardarradeenna ummaddayada sida aanu tabardarannahay cimrigeennu u gaaban yahay ilaahay markuu arkay waa noo xalaaleeyey falamaa ra'a markuu arkay dacfana taagdarradeenna wa cajsana cajsigeenna fa axallaha lana ilaaha noo xalaaleeyey fa axallaha lana muttafaqun calayhi alkhalifaat uu yidhi imaam nawowi khalifaat bifatxi khada waa la kordhiga bifatxi khada kordhigideeda la aqriyay almucjamati ee dhibicda leh iyo wa kasri laam laamka in la hoos dhigaa la aqriyay jamcu khalifatin hal rimaya oo la jamciye weeye wa hiya khalifaduna annaaqatu hasha weeye alxaamilatu riman alxadiiu saadis xadiiska todobe xadiiska lixeeya marwiin waxaa laga wariya can abi khaalid xakiim ibnu xisaam radia allahu canhu abi khaalid waa kunyadiisa magaciisa waxa la dhaha xakiim ibnu xisaam ayaa la yidhahdaa ibnu khuwaylid ibnu asad ibnu cabdicusa ibnu qusay alqurashiy alasadiy radia allahu canhu waa qurayshi asadi ah waa nabiga reer abtigiis kacbada gudaheedaa lagu dhaha kacbada gudaheeda waa qol kacbado gudaha kacbada qof ku dhashay asaga unbay u goonitaaleen sifadaas asagay u gooni tahay wuxuu ka mid yahay fatxulmaka maalintii maka la fartay dadkii islaama iyuu ka mid ahaa odayaasha nabadoonnada quraysheed ayuu ka mid ahaa islaamka iyo ka horba mu'alafatulquluub ayuu ka mid ahay maalintii xunayn nabiga boqol halaad ayuu siiyey islaamnimadiisu way wanaagsanaatay wuxuu caan ku ahaa wax kasta oo wanaaga oo jaahiligii uu ku sameeyey asagiyoo kaleu islaamnimadana ku sameeyey waxa uu mas-uul ka ahaa jiray daaru nadwa gurigii weynaa ee reer quraysheed looga tali jiray gurigaas mucaawiyu ka gaday boqol kun oo dirhamu ka siistay cabdulahi bnu subayra kala hadla wuxuu yidhi karaamadii quraysheed maantaad dirta xakiim ibnu xusaan wuxuu ku yidhi dahabat ilmakaarimu ilaa taqwaa waxa weeye wax makaarim iyo wax qabiil ku faano waxaa ka soo haray alla kacabsi alla kacabsi ayaa ka soo haray lacagteediina wuu sadaqaystay waana xajiyey boqol halaad oo geela ayuu maantu xajinayay gowracay boqol halaad ayuu gowracay kun halaadna maruu soo kun neef aryana maruu hadiyey marka waa dhintay kadib ilaahay raddi ha ka noqdo wuxuu noolaa boqol iyo labaatan sano ayuu noolaa lixdanna wuxuu ku noolaa jaahiliyadii lixna islaamnimada ayuu ku noolaa wuxuuna dhintay hijriyadu markay ahayd konton iyo afar maalmihii mucaawiye uu khaliifka muslimiinta ahaa ayuu dhintay radia allahu tacaala canhu ardaa alxadiiu saadis marwiin waxaa la wari can abi khaalid xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid ibnu asad ibnu khuwaylid ibnu asad radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xakiim ibnu xizaam qaala rasuulu lahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam albayicaani labada qofoo wax kala gadanaa bilkhiyaari khiyaaray ku dheehan yihiin maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin khiyaarka saddex nuucaa jira oo labadii qofoo wax kala gadatay ay waxa weeyaan beeca ku kala laaban karaan mid waxa la dhaha khiyaaru lmajlis waa midka xadiiskaanu ka hadlayo labada qof markay wax kala gataan oo qofna lacagtii ku wareego midna badeecadii ku wareego intay wada joogaan kii rabaa ka bixi kara kii rabaa wuxuu dhihi karaa anu waa ka baxay si waxaygii waa harci in la diido maaha awal ma waalneed maaad lacagta dhiibayda iyo markaad iga gadayda ma waalneed maaha waxaas waa in loo celiyo wixiis mar haddaan la kala tegin haddii la kala tago bis beecaas waa laazimay beecii oo ahaa khiyaaru shardi khiyaarkii ahana waa dhammaaday laba shay uu ku dhammaadaa in la kala tago magaaladay kala galeen suuqay kala aadeen oo kale amase waxa weeye haddii mid ka miduu yidhahdo khiyaarka aniga khiyaar yeeli maayee ama dooro badeecada ama lacagta dooro haddii mid saas yidhaahdo waxa weeyaan ama labaduba ay saas wada yidhaahdaan oo ay kala doortaanna ayagoo wada jooga khiyaarkaasu waa ka dhammaaday khiyaarkaasu waa ka dhammaaday marka labadaas shay ku dhamaada in la kala tago iyo in laisdooransiiyo khiyaarka labaad waxaa la yidhahdaa khiyaaru shardi inuu qof yidhaahdo anugu saddex maalmood ayaan kasoo fiirsana badeecada saddexdaas maalmood lagamana badiyo khiyaaru shardiga la yidhahda waana bannaanyahy haddii labaduba ay yidhahdaan kasoo fiirsayna saddexda maalmood khiyaar ay wada leeyihiin in ka laabtay kii rabaa haddii mid kamiduhu yidhina midkaasaa saddexda maalmood khiyaar loo ka laaban ka kare kan kale kama laaban karo khiyaarka kaleeto waa khiyaar ulcay baa la yidhahdaa badeecadii la gaday ama lacagtii haddii ceebu ku soo baxdo mar alla markii ceebtaas la hubsado inay ceeb hore ahayd qofkaas waa ka laaban kara badeecadaas hatay toban sano kadib la hubsado laakiin ceebtu waa inay tahay ceeb la hubo inay ka horreeday beeca albaycaani labada qofoo wax kala gadanayaan bilkhiyaari khiyaaray ku dheehan yihiin maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin fa in sadaqaa hadday isku run sheegaan wa bayana ay wax isku caddeeyaan oo qofka badeecada dhiibaya uu caddeeyo badeecadiisa wix ceebahay leedahay kan lacagta dhiibaya lacagtiisa wix ceeba ku jirta uu caddeeyo buurika lahuma waa loo barakeeya fii baycihima beecooda wain katamaa hadday qariyaan oo wax wey mid walbaa kan lacagta googo-an uunta dhexdeed soo geliyo xaggay xagga mid qurxoon ka mariyo kii badeecada lahaa badeecadii qariyo wakadaba ay isku been sheegaan muxiqad waa la tirtiraa barakatu baycihima beycooda barakadiisa la tirtira ilahay waa ka tirtiraa barakada alla ka siiba muttafaqun caleyh baabu lmuraaqabati muraaqabadii baabkeedii haadaa kanu maxaluhu waa maxalkiisii halkaan waxaan ka gelaynaa baabkii shanaad ee riyaadu saalixiin waxa weeyan baabkaas wuxuu ka hadlaa muraaqaba muraaqabada waxa weeyan shayga inaad la socoto muraaqabada waxa la yhaha shayga inaad la socoto ood u soo jeedo mar walba muraaqabada marka labay dhinacay wejiyay leedahay muraaqabada allah oo macnaheedu uu yahay mar kastaba inuu ilaahay addoonkan la socdo aqwaashiisa afcaashiisa qalbigiisa daahirkiisa iyo baatinkiisa isku si inuu ilahay ula socdo addoonka marka inuu arrintaas daqiiqad kasta ka digtoon yahay oo aan marnaba waxa weeyaan ilaahay wax uu ka caroodo uusan ku dhicin wax ilaahay ku waajib yeelay uusan ka gaabin taasna waa wejka addoonka looga rabo marka muraaqabadu labadaas wejay leedahay ilaahay addoonka daqiiqad kasta iyo waqti kasta wuu og yahay wuu arkaa aqwaashiisa afcaashiisa quluubtiisa addoonka marka wejka laga rabaa waxay tahay allahaas arkaya ee maqlaya ee u jeeda daqiiqad kasta inuu ka digtoonaado inuu ku dhaco cadhada alle daqiiqad kastana uu ilaahay raalli ahaanshadiisa raadiyo oo uu marnaba uusan ishalmaaminoo muraaqabo uu ku jiro mar walba uu la socdo ilaahay subxaana wa tacaala inuu cadaabkiisa iska ilaaliyo cadhadiisa qaala allahu ilahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye alladii allihii yaraaka ku arkaya xiina waqtiga taquumu aad istaagaydo marka aad kaliga istaagaydo habeenkii salaadda aad u istaagaydo cid kale ku arkayn allaha ku arkayo markaad majliska istaagaydo markaad salaadda habeenka usoo kacaydo oon banu aadam ku arkayaa jirin allaha ku arkaya wa taqallubaka iyo gadgadoonkaaga allah arkaya fi saajidiina kuwa tukana dhexdooda aad ku gadgadoomaydo mar sujuudaydo mar rukuucaydo markii dadka aad ku dhex tukaydo allaha ku arkaya kaligaa markaad tahayna ku arkaya allahaas marka weyn ee nabigiisa ilaahay la hadlaya subxaana wa tacaala marka allahaas inaad ka digtoonaato ood iska ilaalido cadadiisa iyo cadaabkiisa la rabaa wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi wa huwa alle macakum waa idinla jiraa aynamaa kuntum meel alla meeshaad ahaataan wa huwa macakum aynamaa kuntum meel alla meeshaad joogtaan alla waa idinla jiraa maciyada oo qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortaa oo ilaahay uu sheego addoommadiisa inuu la jiraa waa labo maciya caama sida middaanoo kale maciyo caam ah oo addoommadoo dhan ilaahay uu la jiro maciyadaas macnaheedu waxa weeyaan bilcilmi waalqudrati waalsuldaani waatadbiir waxa weeyaan ilaahay waa og yahay oo waa arkaa wey awooddiisa ayaa ku hareeraysan addoommadaas oo daqiiqad alla daqiiqad buu doon awooddiisaasay ku dhex jiraan wuxuu doona ku samayn karaa wey waxa weeyaan tadbiirkiisa suldadiisa ay addoommadaas ku jiraanoo maamulkiisa ayay daqiiqad walba ku jiraan wey marka waa maciya caama waxa weeyaan ilaahay weyna subxaana wa tacaala wuu arkaa wuu maqlaa wuu awoodaa wuu maamulayaa saacad walba addoommada macnahaas weeye waxaana weeye macnahaasu waa macnaha saxaabada taabiciyaalka kulli mufasiriinta hal qof oo qowlkiisa la ictimaada uusan khilaafin ijmaacaasna waxaa ku soo guuriya a'imo badan waxaa ka mid a alimaam ibnu kaiir fi tafsiirihi tafsiir alqur'aan alcadiim suurat lmujaadala ayuu kusoo guuriyaa markuu sharaxayo ilaahay qowlkiisa alam tara ana allaha yaclamu maa fi اsamaawaati wma fi اlard ma yakunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabichum walaa hamsaة ila huwa saadishum walaa adna min dalika walaa akara ila huwa macahum aynama kaanuu uma yunabihum bima kaanuu yacmalu uma yunabihum bima camiluu ywma alqiyaama ina allaha bikuli shayin caliim aayaddaas waxau ku fasiray oo uu ku soo naqliyey inay cilmi tahay maruu ku fasiro ijmaac wuxuu yidhi weliba hayru waaxida soo naqliya yidhi hal imaam maha a'immada ijmaac soo naqliday inay tahay ilaahay waa la jira addoommada cilmigiisuuna kula jira oo waa og yahay oo waa maqlaya inay saas tahay aayaddaas sidaasoo kaleeto alimaam daarami kitaabkiisa araddu cala aljahmiya ee uu jahmiyada ku radiyey ilaa jahmiyadaa dhihi jirtay ilaahay baa addoommada la jira bidaatihi waa madhab a'immada ahlu sunnuhu ku ijmaceen inuu baatil yahay markii uu radinayay marka alimaamu daarimi kitaabkiisa araddu cala aljahmiya wuxuu ku yidhi jahmiyoy daliil keena in ilaahay dhulka joogo daatadiisa markaasay aayaddaas soo qaateen oo waxay yidhahdeen maa yakuunu min najwa alaaatin ilaa huwa raabicuhum walaa hamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akara ilaa huwa macahum ilaa huwa macahum aynama kaanuu ilaahay waa la jira meel alla meeshay addoommadu ahaadeen markaasuu wuxuu ku yidhi afaltum wal alaayati wa aakhirahaa wa tacallaqtum biwasadihaa waxaad halmaanteen aayadda awalkeedii iyo aakhirkeedii dhexbartankaad uga dhigteen mana ahan qur-aanka sidaa sida loo fasiraa aayadda siyaaqa iyo qaabkay u socotaa la fiiriya awalkaa laga soo aqriya aakhirkaa laga aqriya sababnasuulkeedaa la fiiriya aqwaasha saxaabada ku fasireena la fiiriya macnaha sawaabka markaasaad fahmi kartaa laakiin lafta inaad dhexbartanka uga dhegto waa waxa jahmiyadu ku lumeen marka wuxuu yidhi aayadda awalka ka soo aqriya alam tara ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard miyaadan ogeyn alla inuu og yahay wax samaawaati kusugan wax dhulka kusugan cilmiga aayaddu ka hadlayda markii dambe sidii loo soo waday in allah bikulli shayin caliim alla wax walba waa ogyahay lagu soo gebangebay marka aayadda awalkeeda iyo aakhirkooduba cilmiyay sheegayaan marka alla leeyahay maa yakuunu min najwa alaatin ila huwa raabicuhum walaa hamsatin ila huwa saadisuhum marka alla leeyahay maa yakuunu min najwa alaatin ila huwa raabicuhum walaa hamsatin ila huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ila huwa macahum marka alla leeyahay macnaheeda waxaa weyn bicilmihii uu kula jiraa ijmaac weeye mufasiriinta muslimiinta oo ahlu sunna hal qof ma khilaafin saxaaba taabiciyaal aimada ijmaaca soo naqlida waxaa ka mid a abu camar ibn abu cumar ibn cabdilbar kitaabkiisa qaaliga ah la yhahda atamhiid mujalladka toddobaad sabxada boqol soddon iyo sideed ayuu ijmaacaasna kusoo naqliyey waa ayu tafsiir aad haydana waa ka heli kartaa weliba marka taas waa macyada caamka macyada khaaska ah oo ilaahay ashqaas gooniya ku tilmaamo shaksi gooniya sida nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi haaruun oo kale haaruun oo kale oo ilaah uu yidhi inanii macakumaa waa idinla jiraa muuse iyo haaruunow waa idinla jiraa asmacu oo uu ilaahay ku fasiruu yidhi asmacu waan maqlaa wax alla waxaa laydin leeyahay wa araa waxaa laydinku samaynaa waa arkaa macyadaasoo kaleeto maciya khaasaa la yidhahdaa ama sifo gooniya ilaahay ku xidho oo uu yidhaahda ina allaha maca aladiina taqow ilaahay wuxuu la jiraa dadka ka baqa waladiina muxsinuuna dadka camalkooda hagaajiya ilahay la jira macyada noocaasana macnaheeda waxa weeyaan annasru waalta'yiid waxa weeyaan ilaahay baa u gargaaraya ilaahay weynaa ayaa xoojinaya waa midii uu ku yidhi nabigeenna suuban ilaahay uu ku yidhi oo uu nabiguna abubakar kula hadlay laa taxzan ha murugoonina abubakarow ina allaha macana allaa nala jira binasri gargaar iyo wata'yiidi xoojin markay kufaartu raadinayeen oo nabiga iyo abubakar ay godka ku jireen oo gaalad inta soo dhaqaaqeen godka korkiisa ay taagnaayeen oo uu yidhi abubakar low nadara axaduhum ilaa taxti qadamayhi la absarana rasuulka allow mid ka midu hadduu lugihiisa hoostooda fiiriyo waana arki lahaa markaasuu nabigu ku yidhi laa taxzan in alla macana maa danuka binayn allahu taaliuhuma maxaad u malaynaydaa laba qof alla la jiro yaa ka adkaa kara say u wareegayeen oo yidhaahdeen qofkii soo qabta nabiga boqol halaadaan siinayna abubakar qofkii soo qabtana boqol halaadaan siinayna carabtii o dhan ay yaacday meel kasta la maray godkay ku jireen la kor istaagay waxa weya ilaahay baa ka qabtay markaan macyo gaara markaad aragto oo qof gooniya ilahay uu le hebel allaa la jira uu yidhi alleh hebelaan la jiraa ama uu yidhaha dadka sifaadaas leh sida mutaqiinta iyo muxsiniintan la jiraa macnaheeda waxa weye anaa u gargaaraya anaa xoojinaya marka macyadana labadaas macno waa inaad u kala fahamtaa laakiin alla daatiyan addoomada ula jira maan alla carshigiisuu ka sarreeya biijmaaci lmuslimiin selafka ijmaacay kusoo naqli jireen a'imada ijmaaca soo naqlida ilaahay inuu addoommadiisa ka koreeyo bidaatihi oo saasna usoo naqliyeyna waxaa ka mid a ardaygii imaamu shaafici imaamu lmusani kitaabkiisa risaalada assunna awalkeeduu kusoo naqlinaa markaasuu aakhirka markuu maraya markuu awalkuu ku sheega wuxuu leey caalim calaa carshihi fii majdihi bidaatihi ilaahay carshigiisuu ka sarreeya asagoo sharaftiisa ku sugan daatiyanuuna uga sarreeya aakhirka kitaab risaaladaasuu ku keena u leeyahy intaas aan kitaabka ku sheega waa ijmac ijmaac wey masale saxaabada taabiciyaanku weligood isku khilaafeen maahay in ilaahay carshigiisa uga sarreeyo waana badan yahay ijmaacaadka daatada ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo ku soo aroortay ma yara wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfaa kama qarsoona calayhi alla korkiisa shayun shay shaygaasoo filardi dhulka ku sugan walaa fi samay samada ku sugan shay dhulka ku sugan iyo shay samada ku sugan ilahay wax ka qarsoon ma leh sidaas darteeda ay waxay dhihi jireen salafku qofka markuu yidhaha noo dardaaran waxay dhihi jireen ilaahay ha caasin haddaad caasaydana meeluusan kuu jeedin tag markaasay dhihi jireen hadda maxkaan tagaa meeluusan alla u jeedin maale oo hadda marka ilaahayoo kuu jeeda miyaad ku dhiiranoo caasin ayay markaas ku baraarujin jireen marka ilaahay wax ka qarsoon ma leh ee ilaahayoo kuu jeeda ha ku dhiiran inaad caasido وqاaل تaعالى ilah wuxuu yidhi إna رabka rabiga labilmirsaadi waa mid cimilgal u saaxiib ah mirsaadka waxa weeyaan meesha laabka ah wadada qofka loogu gambado ilaahi weyna marka waxa weyaan dadka waxa weeyaan ظaalimiinta ah waa u diyaar saacad kasta in اllaha la yumli liلظaalim ilaahay ظaalimka uu kaadiya waa u diyaar yahay saacaddu doonu qaba karaa xataa إida أkhadahu markuu qatana lam yuflithu ma fakiyo mana sii daayo ina rabaka rabiga labilmirsaadi waa mid cimilgal u saaxiib ah wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yaclamu alla wuxuu og yahay khaainat alacyun isha khiyaanadeeda khaaina waa masder bimacnaa caaqiba ah yaclamu alla wuxuu og yahay khaainat alacyun indhaha khiyaanadooda ilahay waa ogyahay indhaha khiyaanadooda oo maxaa ka mid ah isha waxa weeyaan meesha alla ka xarimay fiirinayda wiilka fiirinaya islaam alle ka xarimay inuu fiiriyo ajnabi ka ah gabadha fiirinayda nin alle ka xarimay ajnabi ka ah ee weliba inuu fiirinayana aan dadku u haysan oo meel kale inuu fiirinaad mooda ishu ille ku xadaya rabbulcaalamiin wuu og yahay arrintaasna waa lagu xisaabin ciyaadan billahi ilaahi aan ka maangalnaa khaa'iniin inaan noqonno dadkoona moodaya dad cafiifiin oo dhowrsan annago inaan nahay haddana isha inaan ku xadayno allana uu og yahay oo allihii kuugu xisaabinayay uu ka og yahay dadkaanu awlaysan ku xisaabayn hadday ku ogaadan haddii kaleba marka waxaa nasiib darraa cid aan ku xisaabaynon ku ciqaabi karin inaad ka cabsatood ka dhowrsato allihii ku xisaabayo ku ciqaabaya haddii uu doonana aad ka xishoo diiddo yaclamu alla wuxuu og yahay khaa'inat alacyuni indhaha khiyaanadoodu ilaahay og yahay wamaa shayu alla og yahay tukfi ay qarinayda asuduuru laabaha waxa laabaha ku jira ee cuqdadda iyo xasadka iyo nacaybka dadka muslimiinta iyo dadka mu'miniinta aad u haydana ilaahay wuu og yahay nifaaqa gaala jacaylka jaajuusnimada xubu dunyaha waxa weeyaan aakhirada inta la tago adduunka laga dooranayo wax alla waxaa quluubta ku jira quluubtu qarinaydo eedaan afkaaga ka sheegayna alla wuu ogya wuna kugula xisaabtan walaayaatu aayadaha fi lbaabi baabkan ku sugan kaiiratun waa fara badantahy macluumatun waa la yaqaan wa ama alaxaadiiu axaadiita falawalu kan ugu horeeya marweyn waxaa laga wari can cumar bn alkhadaab radia allaahu canhu qaala cumar bn khadaab wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun kuwa fafadhiya aan nahay cinda rasuulilahi rasuulka ilaahi agtiisa sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mid a id waqtigaas dalac calaynaa waxaa dusheenna ka dhashay rajulu nin rajulkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantiisu ay adag tahay shadiidu sawaadi shacri dintiisa madowgiisuna ay adag tahay idalac calayna dusheennu ka dhashay macnaha qof isagoo soo socda aan loo jeedin weeye oo siduu u fadhideen adarta idinkoo isu inidhex taagan marka dusheennu ka dhashay dusheennu ka dhashay weye marka ninkaas waan arki doonnaa nin ma ahane waa malakuljibriil waa malakuljibriil sidaas daraaddeeda waxa weeyaan malakuljibriilna waan xadiiska aakhirkiisan ku arki doonnaa wuxuu u yimid aqwaashuu ku hadlaa iyo afcaasha uu samaynaa kulli inuu dadka muslimiinta diintooda ku baro inuu diintooda ku baro saasuu u yimid waa arki doonnaa aakhirka xadiiska marka dhar cadcad oo qurux badanoo nadiifuu soo qaatay tintiisana madow ay ahda nadiif ah halkaas maxaad fahantay inay tahay sunnada muslimiinta laga rabaa inay waxa weeyaan labiskooda daahirkaana wanaajiyaan waxa weeyaan dharkooda dhar qurxoon qaataan wa khaasatan ciidaha iyo jumcada iyo kumaba sii jirto marka sidaas weeyaan oo dadka muslimiinta waxaa laga rabaa labis feecan oo qurxoon waxa weya nadaafad uskag iyo timan maraanle iyo dhaqan muslin ma ahan dhaqan muslin ma ahan dhaqan muslin ma ahan marka ragga muslimiinta weliba dhar qurxoon inay ku baxaan la rabaa gabadhaha muslimaadka xijaabay ku baxayaan ayagu nadaafad waa inay ku dadaalaan laakiin markay baxayaan catarna aysan marsan mara dhalaal badanna aysan qaadan mara cadiho fiican oo xijaabaho cawradooda asturta ay qaataan oon dhaldhalaal badnayn laakiin guryahooda markay joogaan gabdhaha waxaa la rabaa si gooni ah nadaafadooda iyo quruxdooda iyo sharaftooda inay aad ugu sii dadaalaan raggana kadalika waa sidaasoo kale markay guryahooda joogaan haweenkooda la joogaan markay ugu qurux badan yihiin inay noqdaana la rabaa sababtoo awaa waxay xaq ugu leedahay gabadhu siday ninkeeda iskugu qurxinayda asna inuu iskugu qurxiyo inuu iskugu qurxiyo sidaasay xaq ugu leedahay sidaasay xaq ugu leedahay marka inay isqurxiyaan oo nadaafadooda tintooda korkooda dharkooda aada ugu dadaalaan laa yuraa lagu arki mayn caleyh korkiisa ataaru safari safar raadkiis oo nin musaafirahoo basaas le ma ahayn taas waa dhinac walaa yacrifu mana garanayn mina anaga xaalu naga mid axadun qofna ninkiina nin magaalada ah oo nin naga midu garanayna ma aha marka waa la yaaba nin idin ka midu gadamaa ninka reer magaal maaha nin masaafir ahoo basaaslo meel kaluu ka yimid oo saasaad ku gara weydeen laisleeyahana ma aha xataa jalasa ilaa uu la fadhiistay ila nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam fa asnada waa tiiriyey ninkii rugbatayhi labadiisa jilib ilaa rugbatayhi nabigiisa nabiga labadiisa jilib xaggooda u tiriyey oo labadiis jilib wuxuu ku aadiyo ka hor keenay nabiga labadiisa jilib hortiisuu fadhiistay sida ardagu shiiqa uu hor fadhiisto wa wadaca wuxuu saaray kafayhi labadiisa calaa calood calaa fakhidayhi hadalkaa loo celin riwaayada nasaa-iya caddaynayda waxaa loo celinaa nabiga wa wadaca waa saaray kafayhi labadiisa calaa calood calaa fakhidayhi nabiga labadiisa bawdu saaray badanaaba shuraaxdu waa diidaan macnahaas oo waxay yidhahdaan asagaa labadiisa bawdo kor saartay sida qofka atixyaada uu fadhiisto maxaa yeeley sidaas qofka daalimkaa u fadhiistay leeyihin markuu shiiqiisa hor joogo laakiin haddii mar xadiiskii caddeeyey ma ahan in laga leexleexdo waa sida xadiidku u caddeeyey in la yidhaahdo wuxuu kor saaray nabiga labadiisa bawdo taasna qaabkaasoo kale tan waxa u fadhiista macallin ku dadaalaya ardaygiisa inuu waxbaro malku jibriilna waa macallin nabigana waxa weya waa ardaygiisii marka nabiga labadiisa bowduu kor saaray wa qaala wuxuu yidhi marka rajulkii yaa muxamed muxamedow akhbirnii iiga waran can ilislaam islaamnimada iiga waran faqaala wuxuu yidhi rasuululahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam alislaamu islaamnimada an tashhada inaad qirtid weeye shahaadada macnaheeda waxa weeyaan alcilmu waaliqraar waaliclaam saddex macnay isla wadataa cilmi shaygan inaad oqoon u leedahay labo shaygan inaad qiran tahay saddex inaad iclaamidood ogeysiido qaybka marka waa inaad cilmi u leedahay qiran tahay ummadana ogeysiido allaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allah allah maahan laba macnay ka koobantahay kelimadaas tawxiidka waxa weeye nafyi waa diidmo waa inaad cibaado u diiddo alla wax aan ahayn markaad u diiddo intaas waa nafyi waa laa ilaaha macnaheedii ila allahuna waa isbaat cibaadadii aad u diidday alla qaybkiis waa inaad allah u sugto marka antashada waa inaad qirtid allaa ilaha ilaah xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allah allah maahan macnaheeda ma ahan laa ilaaha kulla caabudaa ma jiro waa macno baatila taas alle maahane kulla caabudaa ma jiro waa macno abaadil ah wax la caabudaa tiradii ka bateen waana jiraan qur-aanka ilaahay markuu suuratulhuud ka soo warramay qoomamkii alle qayrkiis caabuday oo alla halaagay wuxuu ku yidhi alleh famaa aqnat canhum aalihatuhum ilaahyaalkoodii cadaabka alle kama difaacin marka wax aan alla ahayn oo la caabudaa tiradii ka bateen nabi ciisay kirishtadu caabudaan hooyadiisay caabudaan yahuuddu cusayray caabudaan waxa weeye buudiyiintu balaayo kaley caabudaan waxa weye hunduudu waxa weye lo iyo balaayay caabudaan waxa weye balaayo wax la caabuda lama tiriyo saalixiinay caabudi jireen mushrikiintu qaar malaa'igay caabudi jireen qaar geeday caabudi jireen wax aan alla ahaynoo la caabudaa lama tiri karo tiradii ka bateen waana jiraan laakiin waa maxay waxa aan jirin axad cibaado xaq u leh oo alle aan ahayn ma jiro in alla inta kaleo la caabudo baatila lagu caabudaa saas darteeda kelimadda exraabkeeda waa inaad tidhaahdo laa ilaaha mid la caabudo xaqun xaq ma ahan ila allahu alla maahane ood khabarka saas ugu soo gada ugu soo qadarto laa ilaaha mid la caabudo xaqun xaq ma ahan ila allahu alla maahan iyo inaad tidhaahdo laa ilaaha mid la caabudo bixaqin oo xaq lagu caabudaa mawjuudun ma ahan ila allahu alla maahane ma jiro waxaan allahaynoo xaq lagu caabudaa waxaa la caabudaa tiradii ka bateen lakiin inta kale gardarha lagu caabudaa macnaha baatilka waxa wey inaad tidhaahdo laa macbuuda kula caabudaa mawjuud ma ahan ila allahu alla maahane alle maahane wax kaloo la caabudaa maba jiro waa been waa jiraan waxaa nabiyaalka loo soo diraa oo ay la dagaalamayaan waa wax caabudaya alle qayrkiis laakiin gardaray ku caabudayaan taas waa kelima tawxiidda kelimadiisii hore kelimada labaad wa ana muxamedan nabi muxamed rasuululahi rasuulka alle inuu yahay inaad qirtid weeye ilaa inuu alla soo dirsaday oo in la raaco waajibiyey oo wax alla wuxuu diinaho la yimid laga qaato wax alla wuxuu amray la fartoomo wax alla wuxuu reebay laga haro wax alla wuxuu sheegay laga rumaysto allena aan lagu caabudin ilaa diintuu la yimid maahane saas weeye marka kelimadaas oo tawxiidka labadeeda qaybood waa labada shardi oo loo xiro camal kasta marka alla aqbalayo salaada soonka sekada xajka digriga salliga nabiga sala allahu calay wasalam sadaqada ayu cibaado aad samaynaydo jihaadka labada shardi oo loo xiro shardiga koowaad laa ilaaha ila allah wey oo waa maxay cibaadada ikhlaas inaad u samaydo ood ilaah maahan cid kale aadan wax uga rabin ood ilaahay u barax tirto shardiga kaleetana waxa weeyaan mutaabacada nabiga inaad u barax tirto oo nabiga kaliya aad ku raacdo cibaadada oo haddii nabiga qowlkiisa iyo qowl kale iska hor yimaadaan qowlkaas kale ciddii rabtaan ha ahaato culimmada muslimiinta kan ugu waaweyn hala ahaado hadday iska hor yimaadaan nabigaad raace ila asagaa laguu soo diro rasuulnimo ad uga marqaati kacad cid kale oo rasuuluhu oo laguu soo diray ma jirto oo lagu yidhi raac oo nabiga aan ahayn sala allahu calayh wasalam marka labadaa shardi ayaa waa labada kelima tawxiidka ka yimaada oo camal kasto oo saalixa loo shardiyo marka rugniga koobaad waa kaas rugniga labaad wa tuqiima salaad salaada waa inaad oogtid ha tuko mausan dhihin waa inaad oogtid shuruuddeeda arkaanteeda waajibaadkeeda khushuuceeda awqaadeeda waa inaad ilaalido siday ahayd u tukato wa tu'tiya zakaata zakadana waa inaad siidid dadka xaqa u leh ood sakada aad bixidid wa tasuuma ramadaana ramadaanka waa inaad soontid wa taxuja albayta beytka waa inaad u xajidid in istadacta haddaad awoodo ilahi beytka sabiilan xagga waddada haddaad jidka iska bixi karto macnaheeda waxa weeye inaad awoodid dadka inaad biishaa ay waajibka kugu tahay wax aad uga tagto intaad maqantood soo laabaydo ay sii biishaan adigana aad heli karto saadaad ku tagtood ku soo laabato waddanuna ay nabadgelyotood tegi karto arkaantaas u sheeg waana islaamka arkaantiisi waa shantaas qaala wuxuu yidhi malakuljibriil sadaqta rumaad sheegtay marka nin ayay markaas u haystaan sadaqta rumaad sheegtay uu yidhi markuu nabigu saas u sheegay uu qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta rumaad sheegtay alla islaamnima sida eheedood u sheegtay facajibna waa la yaabnay uu yidhi cumar ibn khataab lahu ninka yas'aluhu xaala uu weydiinaya marka hore marka hore isagaa weydiinaya waxaan isnahayn waa uu ka baraa wa yusadiquhu xaalu u rumayna markii dambena waa u rumeeyey wuxuu leeyahay rumaad ka sheeg weydiinta waxay tusee qof waxaan aan aqoon isaga ka baranayo rumayntuna waxay tusay qof yiqiinay oo waxa weeyaan u rumaynaayo marka waa iska soo horjeeda marka waa la yaabna yidhahda marka wuu yiqiinay ee wuxuu rabaa inuu ummadan baro islaamnimo waxay tahay qaala wuxuu yidhi waxaa dhahaya rajulkii waa malku jibriile fa akhbirnii iiga waran can iliimaan iimaanka meeshaas marka waxaan rabnaa macno yar inaan baraarujinno kelimadda kelimatu lislaam waaliimaan waxay ka mid tahay kelimooyin dhowr ah oo shareecada ku soo aroora oo la yidhaahdo ida jtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa waxaa la yidhahdaa kelimaadkaas sida alislaam waliimaan alfaqiir almiskiin waxa weeyaan haddii labadaas kelimo isku meel lagu sheego macnahoodu isku miduu noqdaa isku miduu noqdaa cafwan cafwan haddii isku meel lagu sheego ida jtamacaa markay kulmaan iftaraqa waa kala tagaan laba macnay kala yeeshaan hadda halkan isku meela lagu sheego hal xadiisa waxaa iskula jira islaam iyo iimaan waa isku meelay ku kulmeen soo maahan iftarqa waa inay kala tagaan marka laba macnay kala leeyihin oo islaamnimadana macnaha daahirka weeye acmaasha daahirka tawxiidkii salaadii sekadii soomkii xajkii iimaankuna waa macnaha baatinkaah oo qarsoon oo iimaanka oo qalbiga ku jira saasaa lagu fasiraa marka waa markay kulmaan macnahoodu waa kala duwan yihin ida jtamacaa hadday kulmaan isku xadiis lagu sheego ama isku aayad iftarqa waa kala tagaan oo laba macnay kala leeyihin waidaftarqa hadday kala tagaan oo waa maxay hal kelimadaad meel ku aragto alislaam xadiis kusoo arooray ama aayad quraan ama aliimaana ku soo arooray waa kala tageen soo maahan ijtamaca waa kumaayan macnaheeda waa maxay kelimadaasaa labadii kamid macnahoodii wadata oo labadii macno macnihii acmaashii daahirka aheed iyo acmaashii qarsooneedba kelimadaasaa loola jeeda miskiin iyo faqiira la mid a hadday isku meel ku kulmaan faqiirka waa qof aan maalintii soo heli karin inta uu u baahan yahay niski niskeed xataa sooma heli karo faqiir waa kaas faqiir waa kaasa miskiinkana waa qofka maalintii intuu u baahan yahay niskeed ama wax ka badan soo heli kara laakiin in ku filan aan soo heli karin taas waa goorma waa markii isku meel lagu sheego faqiir iyo miskiin haddii mid ka mida la sheego faqiir kaliya la sheego miskiin iyo faqiira loola jeeda haddii la sheego miskiin kaliya faqiir iyo miskiina loola jeeda haddii faqiir kaliya la sheegana labadii baa loola jeeda markay marka kulmaan waa kala duunaaya macnahooda isku meel haddii lagu sheego haddii hal kelimad la sheego mid laga tagana labadii macno kelimadaasa qaadanay marka islaam iyo iimaan markii isku meel lagu sheego waa kala duwan yihi islaamku waa acmaasha daahirka oo arkaantaas shantaa iimaankuna waa acmaasha qalbiga haddii laakiin hal kelimad la sheego labadii macnoba waa isku wadataa qaala wuxuu yidhi malku jibriil faaqbirnii iga waran can iliimaani iimaanka qaala wuxuu yidhi nabigeenna sala allahu calay wasalam an tu'mina waa inaad rumaydid billaahi allah allah waa inaad rumaydid allah marka rumee afar macnaa soo gelayda biwujuudi alle inuu jiro inaad rumaydo birububiyati rabbinimadiisa waa inaad rumaydo rabbinimada oo macnaheedu yahay inuu asagu khaaliqiyo koonka abuurtay inuu yahay maalig oo koonka asagu iska leeyahay inuu yahay mudabbirka koonkan maamulo ee koriye waa inaad rabbinimadiisa rumaydo macnaha saddexaad wa biuluuhiyati ilahnimadiisa waa inaad rumaydo keligiis inuu cibaadada leeyahay waa inaad rumaydo macnaha afraad biasmaa'ihi wa sifaatihi wax alla wax ilaahay magac isku sheegay ama nabigu ku sheegay wax alla waxa sifaad ilaahay isku sheegay ama nabigu ku sheegay waa inaad u rumaydo hal sifo ilaahay haddii aad diiddo oo ilaahay isku sugay ama nabigu u sugay an tu'mina bilahi rugnigaasa kaa qalda afartaas macnay kulminaydaa an tumina biاllahi waxay kulminaydaa an tumina biwujuudihi wa rubuubiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa malaa'ikati malaa'igtiisa waa inaad rumaydo malaa'igta waa inaad rumaydo marka ugu horeeya waa inaad rumaydo biwujuudihim horta jiritaankooda waa inaad rumaydo inay jiraan malaa'ig addoomma la yidhaahdo oo laga abuuray nuur xadiis saxiixay ku sugnaatay khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuura laga abuuray nuur ayaa laga abuuray insigana maxaa laga abuuray dhoobaa laga abuuray jinnigana naaraa laga abuuray saasaa qur-aankii sunnadu u sheegeen jinniga na dab xulca ayaa laga abuuray insigana dhoobaa laga abuuray malaa'igtana nuuraa laga abuuray sidaas ilaahay iyo rasuulkiis u sheegeen in loo daayaa la rabaa marka malaa'igtu waa makhluuq jira oo ruuxaaniya oo nuur laga abuuray laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun hal daqiiqad ilahay macaasiyaan wuxuu amray sameeya intaas markaad rumaydo labo intii magacyadooda la sheegay oo kitaabkii sunnada lagu sheegay waa inaad rumaydaa sida malakuljibriil mikaa'iil israafiil malakulmowt malakulmowt waxa weeyaan maalik malagga la yidhaahdo munkar iyo nakiir labada malagoo la kala yidhahdo waa inaad saas u rumaydo saddex waa inaad rumaydo kuwii acmaashooda kitaabkii sunnada sheegan acmaashay qabtaan malakuljibriil oo kaleeto waxaa qur-aankii sunnadaba ku sugan waxyiga malagga loo soo dhiibo weeye oo ilaahay uu rususha banu aadanka uu waxyiga ugu soo dhiibi jiray shaqadaasuu leey waa inaad u rumaydo malakulmowt naftuu qaadaa waa inaad u rumaydo malagga la yidhahdo mikaa'iil waxa weyan roobku mas-uul ka yahay waa inaad u rumaydo malagga la yidhahdo israafiil duunka adduunkan marka la rogayo laga dhawaajiyo dadku wada dhimanayaan marka hadhow qabuuraha laga soo baxayana laga dhawaajiyo ku soo baxayaan kan ka dhawaajiyo wey waa inaad rumaydo maalig naartu mas-uulka iyo waa inaad u rumaydo waxa weeyaan munkar iyo nakiir waa labada malag ee qabriga qofka ku weydiiya waa inaad rumaydo afar macnaha afraad malaa'igta inay kuwa fara badan oo kale jiraan oo kuwaas aan sheegnay ka badanna waa inaad rumaydo oo si guud aad u rumaydo afartaas macnaha soo geleda malaigtaa la rumay wa kutubihi ilaahay kutubtiisana waa inaad rumaydo kutubta alle ha la rumeeyo marka la yidhaha waxaa soo gelaya kulligood kalaamullah inay ahayn inaad rumaydo kulligood waxa weeye kutubta alle kulligood waa kalaamka alle macnahaas guud waa inaad u rumaydo markaad rumaydo waxaa waajib kugu ah inaad rumaydo kuwii magacooda naloo sheegay nabi ibraahim suxuf aa la siiyey nabi muusena suxuf suxufu ibraahim wa muusa waa inaad rumaydo in la siiyey nabi muuse towraad kitaab la yidhaha la siiyey in saas loo siiyey waa inaad u rumaydo nabi ciise kitaab injiil laydhaha la siiyey waa inaad u rumaydo in injiil la siiyey nabi moxamed sala allahu alay slam kitaabkan qur-aanka o furqaantaha la siiyey waa inaad saas ugu rumaydo qur-aankaas in nabiga moxamed la siiyey sala allahu alay wasalam taasna waa macnaha labaad oo lagaa rabo macnaha saddexaad oo lagaa rabo waa inaad rumaydo kii ugu dambeeyo qur-aanka ahaa inuu nasaqay kuwii horoo dhan oo diin saxiix ah oo ay waajib tahay maanta in lagu dhaqmo ama ay bannaan tahay maanta in lagu dhaqmo qur-aanka ka jira ee towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kutubihii horeo dhan waa la nasaqay qur-aankana lagu joojiyey ku dhaqmidoodii kuwii saxiix ahaa iska daa kuwa la bedelay oo munxarifiin kuwa oo ay bedeleen ee kitaabkii towraada sawaabkaayo saxda alla soo dejiyey waa la joojiyey waxaa layidhi markii qur-aanka la soo dejiyo ku eka waqtigiisu saasna waa inaad rumaydo qofka marka meeshaas aan rumayn oo aamina yahuuddu inay haysato diin saxiixa oo towraaday haysataa kitaab samaawiya haysataa waa dad diin leh nasaaraduna diin saxiixay ku dhaqmaan oo dad diin samaawiya haysto injiilay haystaan oo dadka marka diinaha samaawiga ah laisku soo dhaweeyo muslimiinta qur-aan haysta iyo injiil oy haystaan nasaaro iyo towraad oy haystaan yahuud oo saddex qoloo saxa u haysta qofkaasu muumin maaha waa kaafir maxaa yeelay iimaankii kutubta in la rumeeyo la rabay ayuusan rumayn taasuusan rumayn marka waana masale khadiir ah oo maanta kufaartu ay u ololaynayaan iyo gala raacdu kulli diimihii oo dhan markii kitaabka qur-aanka la soo dejiya lagu nasqay waana la joojiyey ayadii oo la joojiyey haddana diinkii horeo la nasaqo saxdaahana xataa maanta ma haystaan marka laba qaladaa ku jira marka hore waa wax iyagu ay gacmahooda ku qorteen oo abaadiila waxay haystaan marka labaadna kii saxda ahaa iyo asalka ahaa ayaaba la joojiyey oo waxau ku ekaa waqtigii nebi maxamed lasoo diray sala allahu calay wasalam masalada kaleeto kutubta aan ku saabsano rabna inaan baraarujino waxay tahay qur-aankan waa kalaamullahi masaladaas ogaada alimaam alimaam ninka la ibnulqayim aljawziya siduu yidhi shan boqol oo caalim waxa weeyaan lalakaaina sharxi sunnuhu ku sheegay lalakaa'i sharxi sunnuhu ku sheegay shan boqol oo caalim ayaa isku waafaqday oo uu ka soo naqliyey mid mid uga soo naqliyey qofka yidhaha qur-aankan waa makhluuq inuu kaafir yahay kaafir inuu yahay marka masaladaas waa in la ogaado qur-aankan musxafka ku qoran oon salaada ku tukanno oo qulubta noogu jira oo carruurta la baro waa kalaamkii alle ku hadlay waxaan hadalkaas u leenahay madhabka ashaacirada oo soomaalida aad ugu faafay ayaan sidaas khilaafsan markay caamada dhex joogan waxay dhahan qur-aanku waa kalaam alleh laakiin kutubtooda caqiidada ah ee bayjuuri shuruuxda uu sharxay sida jawharatu tawxiidka sida sunuusiyada kulli sariixu uga dhigaa wuxuu leeyahay qur-aanku waa makhluuq mar qur-aanku waa kalaamullahi markaan leenahay waxaan ula jeednaa kalaamka alle oo nafsiga oo ilaahay daatadiisa ku dhex sugan laakiin qur-aankan musxafka ku yaalla waa makhluuquu leeyahy annagoo shaacir haddaan nahay masaladaas iskuma khilaafsanaa shaaciradu inta ugu badan oo la og yahay khaasatan kutubaha hadda la darseeyo oo waddanka lagu aqriyo marka masaladaas waa in la ogaado waana mas'ale kufri ah oo khatar ah ashaacirada laakiin culummadu ma gaalaysiiyaan sababta loo gaasii daynana waxa weeyaan takfiirintu waxay u baahan tahay shuruud in qofka laga helo mawaanicdiina meesha ka baxdo marka maanic ay jiro oo ta'wiil ayaa ku jira oo ka mancinaya takfiirinta ilaahay agtiisa waxay kala kulmaan laakiin ahlu sunnuhu saasaysan u takfiirin laakiin camalkaas inay kufri yahay ahlu sunnuhu ijmaacay ku yihiin marka qur-aanku waxa weeyaan waa kalaamullah kutubta waa inaad saas u rumaydo wa rusulu ilaahay rusushiisa waa inaad rumaydid rususha ilaahay waa inaad rumaydid rususha alle waa inaad rumaydo kulligood saadiqiin inay ahaayeen waa inaad rumaydid waa macnaha guud oo lagaa rabo kulligood inay saadiqiin ahaayeen labo waxa weeyaan rususha qur-aanka iyo sunnadu sheegeen magacyadooda waa inaad magacyadooda u rumaydo nabi aadan nabi idriis nabi nuux nabi huud nabi saalix nabi ibraahim nabi isxaaq nabi ismaaciil nabi yacquub nabi yuusuf nabi daawuud nabi sulaymaan nabi ciise nabigeena mxameda salى اlahu عalيه wasalam nabi zakariye nabi yaxye waxaw nabi muuse nabi haaruun nabiyaalka qur-aanku sheegeenoo han iyo labaatankaas siday yihiin waa inaad u rumaydo siday yihiin inaad magacyadooda u rumaydo saddex markaad nabiyaalka o dhan inay saadiqiin ahayn rumaydo kulligood alla soo diray weliba diinta asalkeedana miday ka ahaayeen hal tawxiida lala soo diray ilah keliya ha la caabudo walaqad bacana fii kulli ummatin rasuula an icbudu llah wajtanib daaquut kulligood kelimadaas waa ka midaysnaayeen alle keligiis ha la caabudo daaquutkana ha laga fogaado laakiin axkaamta furuucda qaara waa isku khilaafi jireen marka taas rumayda kadibaad waxaad rumayda kuwa han iyo labaatankaas si gooniya loo cayinoo qur-aankii sunnadu u caddeeyeen markaa han iyo labaatankaas si gooniya aad u rumaydo waa inaad haddana rumaydo inay waajib tahay kulligood diimahoodii waa la nasaqaye nabigii ugu dambeeyey nabi maxameda raaciddiisa inay waajib kugu tahay raaciddiis inay waajib kugu tahay marka wixii ay isku wada waafaqsanaayeen haddee waa lagu wada raac laakiin masaladii ay isku khilaafeen oo la nasaqay nabigaad maxamedaad ku raacaydaa sala allahu calayh wasalam walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamahana waa inaad rumaydo maalinka qiyaamaha la rumeeyo waxa ugu horeeyo su-aasha qabriga in la rumeeyo laba malag inay wax ku weydiinayaan in la rumeeyo qabriga in janno iyo naar ka jiraan oo qofnana lagu jannaynaya qofna lagu cadaabayo in la rumeeyo baciga qabriga ka dambeeya in la rumeeyo xisaabta ilaahay horistaagidiisa iyo xisaabta acmaasha la miisaamayo in la rumeeyo siraadka oo ah buunto jahanama dulmarta in la mari doono ilaahay weynaha naga badbaadiyo nanuuma tuuro jahanama in la rumeeyo markaasna acmaasha la miisaamo siraadka marka laga gudbo kadibna waxa weeyaan ilaahay weynaa dadka muminiintao siraadka ka gudbay wixii ahlu naaraha naartay ku dul daadanayaan oo siraadka kama gudbi karaan ee dadka gudbay ilaahay cadaalad inta u kala sameeya labadii qof oo wax kala tabanayday oo meel yar lagu joojiyo ay kadib janno aadayaan kuwii siraadka ka daatayna jahanamay aadayaan oo janno iyo naar haddana la kala gelayo inuu saas qofku u rumeeyaa waajib ay tahay qiyaamaha wa tumina waa inaad rumayday bilqadari qadarka khayrihi qadarka qaybkiisa iyo wa shari shartiisa kaas qadarka rumayntiisana afar shay waa inaad rumaydo wax kasta oo koonkan ka dhacaya wax kasta wixii hadda ka hor dhacay waxa dhici doona ilaahay cirka iyo dhulka intuusan abuurin ka hor wuu ogaa wax walba inuu ogaa waa inaad horta rumaydo kow wax walba haddana loox maxfuudkuu ku qoray alle oo qalamkuu qoray qalamkuu yidhi qor wax alla wixii dhici doono oo ku qoray saddex ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala markuu doono mashii'adiisu mar alla markii ku tacalluqdu doono ayay dhacayaan wax walbaaba marka wax alla waxaa koonkaas ka dhacaya isaga waxa weeyaan ilaahay baa doonay addoommadu waxay samaynayaan afcaashooday ku samaynayaan oo afcaashuna waa makhluuq marka qadarka waa inaad rumaydo wax walba alle horay u ogaa wax walba lax malfuudkay ku qornaayeen qadarka alle ilaahay markuu doono mashii'adiisu ku tacalluqdana waxa weeyaan markaas ayay dhacayaan markuu intaas u sheegay qaala wuxuu yidhi waxaa dhaha malku jibriil sadaqta rumaad sheegtay rumaad ka sheegtay qaala wuxuu yidhi nabig qaala wuxuu yidhi qaala kaleetan waxa iskale malku jibriil isagana qaala markuu jibriil wuxuu yidhi faaqbirnii iiga waran can ilixsaan ixsaan marka iiga waran nabigii weli leeyay qaala nabigu wuxuu yidhi an tacbud allah alla waa inaad u caabudo kaanaka taraa sidii adoo arkayoo kale adoo ujeedoo kale alla waa inaad u caabudo fain lam takun adugu haddaadan ahayn taraahu mid arkaya fa inahu alla yaraaka asagaa ku arkaya haddaadan adugu ujeedin asagaa ku arkaya marka sidii adoo ujeedoo kale u caabud oo ilaahay weyne marna ha ku dhiiran iska ilaali marka halkaas ayaan ku joojayna casharka dambe insha allah ku dhamaystiri doona allah subxana wa tacala alam